halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood
nimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa habeennimo talaadaha bisha abrilna waa afar iyo toban sanadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaisnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan
kastoo meel degan maxamedow saddex marxaladood un baa la soo gudboonaato inay horumarto inay fadhiid noqoto oo meeshii aanayba ka kicin iyo in ay dib u dhac ku yimaado marka bulsho haddii dad u yimaadaan oo dad kusoo kordhaan badanaa way horumartaa kaasi waxa uu ahaa cabdikhayr soofe oo magaalada colombos ee dalkan maraykanka gobolka ohaayo u qaabilsan isdhexgalka iyo xiriirka bulshada waxa uu marti noogu yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga qodobada kaleed barnaamijka waa go'aankaaga ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo isdhexgalka bulshada kuwa soo barakacayo tamartida loo yahay iyo weliba qayb aan ugu magac daray maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aanu ku eegayno dhallinyarada wixii maskaxdooda ku jira halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen wadaacadda v o a toos idinkaga imaanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa go-aankaaga kadib dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka dhacay dad badan ayaa u kala gooshay dhulka soomaalida waxaa jira dadiyow ka barakacay deegaanadii ay asal ahaan u joogeen deegaano cusubna nolol ka samaystay dhaxalgalna la sameeyey bulshooyinkii ay u tageen haddaba dadka cusub iyo kuwii deegaanka asal ahaan u deganaa maxay kala kororsadeen faadumi yaasiin jaamac wariyaha iyaga magaalada boosaaso ayaa warbixintan inoo soo dirtay xilligii ay soomaaliya ka bilowdeen dagaalada sokeeye waxaa magaalooyinka puntland u soo barakacay qoysas fara badan oo iminka ubadkii ku dhashay gudaha puntland ay noqdeen kuwo qaangaaray islamarkaasna reer iyo ciyaalba yeeshay haddii aynu dib u jaleecno magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso waa halka ugu badan ee iminka ay ku nool yihiin dadyow soomaaliyeed kuwaas oo ay isdhex galeen bulshada gobolka dhinaca ganacsiga iyo inay noqdaan dad wadaaga nolosha sida gabdhaha oo la kala guursado iyo inay barakacayaashu ka dhex muuqdaan horumarka deegaanka bulshada mid ka mid ah dhallinyaradii xilligii ay puntland qoyskooda u soo barakaceen da'diisu ay ka yaray toban sano iminkana ka mid ah ganacsatada suuqa boosaaso ayaa v o a uga warramay arrimahan walaal magacaygu waa cali khaliif sheekh shawwe walaal aniga horta waxaan ka imid magaalada muqdisho kunsagaalboqolsagaashanisdeedii markii ugu horreysay marka xigtana maxay ahayd waxaan ku aaday burtine burtina joogay cabaar kadibna waan ka soo tagay boosaasaa imid waxyaalo badanna waan ka faa'iiday oo maxay aheeday oo ka mid ah shaqo shaqadan waan ka faa'iiday deegaan ahaanna waan ku faa'iiday oo intaasaan joogay amni ahaanna waan ku faa'iiday oo nin weyn aan ku naqday waaga imaanaa wiil iska yaraan ahaayo oo dhalinyaro ah haddana nin odayaan naqday oo intaas dhaliyaal ku dhalay oo maca deegaan ahoo degay waxaan u malanayaa cali ow dabcan dabeecadaha dhulka iyo dadka dhaqankooda xiliyadii hore inay kugu adkayd iminka waa la qabsataan u malaynaa ha waa la qabsada hadeer waagii hore xoogaa waa igu adkeedo hataa xagga luqadii waa isdhigi jirnay laakiin hadeer waa isfahmnay waa isdhexgalnay hadda waxa weye magaalada dhan aa ibaratiyo meel alaal meeshaan maray war hal caliyo caliyo leeleeyahay dad hataa aan garanayn oo ayka garnaa iska jiro magaalada wada jooga marka waxyaalo badan oo dheef ahn waan la kulanay xooga waxyaalo iska yararo oo dhib ahn waa iska dhici kartaa oo marmar oo xagga fahamka oo deegaanka ka imaan karna way iska dhici kartaa marka waxyaalo badan oo dheef ahn waan laakiin waxaa badan inta macnaa aan ka faa'iidno waayo macnaha amnina waan ka helnay shaqo badan waan ka helnay oo waan shaqaysana oo dad maxay aheeday oo shaqaystaanahay marka waxyaalo badanna waan ka faa'iidnay maxaa qabatan caliyo walaal hadda waxaan ka shaqeeyaa meel farsamo oo kabaha lagu sameeyo kawaahida dhaqanka aan sameeyaa iyo waxyaalo badan aan sameeyayo maxay ahayd boorsooyinka ka mid ah waa nin iska shaqaysta ah oo maanta isku filan oo cidna u baahneen oo gacantiisa wax kala soo baxo oo maxay ahayd dadna anfaca anigana is anfaca marka aragtidaada waxaa odhanahay dadka aad baa lays bulshada isu fahantay oo dhinacaan labada dhinac waxbay kala faa'iideen waa la kala faa'iido faado maayo waayo faa'iida hadda anaka badan aan umaleynaayo anaka markaa daraad imaaneen dad iska barakaca iska eh waxaan usoo baxnay inaan wax faa'iidno faa'iidadiina maantana alxamdulilah waan gaarnayo dad waxaan aqanay isbixin karo waxyaale oo ka baxsan oo macnaha oo shalay sidaan ahayn maanta si kasii wanaagsan oo ilbaxnimoni waanu dheereeda oo macnaha waan fahamnay marka barakac waxaanba isleeyahay xoogaa waa ka faa'iidnaa isleenahayba maxamed shariif cabdulla suuley oo ka mid ah ganacsatada suuqa boosaaso horena uga soo barakacay koonfurta soomaaliya ayaa aaminsan in isdhexgalka bulshadu uu sababay in barakacayaal badani aysan iminka quudaraynayn inay dib ugu laabtaan gobolladii ay horey uga soo barakaceen maadaama ay ka mid noqdeen bulshada deegaanka insha allah wiilo badanaa oo reer xamara oo reer bari guursada baa jira anigaasoo kale gabar reer bari aan guursaday gabar baa ii dhashay waddanka hadda ilaa iyo sagaal toban san baan joogaa abtiin waa laisku noqday seedi waa laisku noqday ilaa haddii marba reerkii maaragtay familkii oo isdhexgalay waa qasab haddii marba xiriirka waxa weeye si weyn ayuu u baxayaa marka waxaad leedahay haddii aad rabto hadda inaad dib u noqoto wayba adag tahay meesha waad ku xididaysataan mal maya aniga hadda meel aan u socdo ma laha meesha waa ku xididaysta reer baan ku yeeshay maasha allah sagaal iyo toban sano meel aan jooga haddii inaan ka haajiro ama aan dib aan ugu sii laabta lagama yaabo laakiin reerka waa in lasoo salaamaa dib loo laabtaa haddana waa lasoo laabana waa la imaanaya halkan hanti guriyo meerado wax dhan baan ku wada leynaa maasha allah aad baan ugu faraxsanaa maasha allah boqolkiiba boqol meeshan allah nagu noqdo weye isdhexgalka bulshada aad buu u wanaagsan yahay hadirtan sidii horena aad buu aga wanaagsan yahay maxaa yeelay haddee barakacii markii lasoo barakacay dee dhallinyaradii iyo dumarkii halkan yimaadeen haddee waxaa dhacday dee tabcan maaragtay dabeecadii halkan bari iyo dabeecadii boosaaso haddee inay isku lifaaqanto markaa haddee markaa laisfahmo xagga dhaqanka wax badan baan ka dhaxalnay oo hadda aan la soo koobi karin oo wanaagsan ma ka sokow arrimaha guurka iyo ganacsiga waxaa dhallinyarada deegaanka iyo kuwa barakacayaashuba ay iska dhexleen xirfado qaybtooda ay iminka ku shaqaystaan magacayga waa daa'uud axmed cumar cismaan dadka barkaacayaashan ka mid ahay walaal waxaan sameeyaa ee farsamada ee fadhiyada guryaha la dhigto iyo gogaha wallaahi kulleyba marka horeba dad soomaaliyeed baan ahayn oo faraq weyn noomuu sii dhexayn iminkana markii aan kusoo barakacnay dalkii aad baan isku dhex galnay oo dhallinyarada aad bay isku guursatay oo farsamadii baa la kala faa'iiday oo aad baa loo kala ganacsadaa loo fiican yaha boqolkiiba boqol dadka soomaaliyeed ee u soo barakacay gobolada puntland ayaa waxaa muuqata inay ku soo kordhiyeen horumar ballaaran waxaa abuurmay suuqyo waaweyn oo kala gedisan waxaa ku soo kordhay xadaarad ilbaxnimo oo dadkaani ay xambaarsanaayeen taasoo saamayn ku yeelatay dadka iyo deegaankaba faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaa barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga qaxooti nus milyan ku dhow ayaa ku nool waqooyi bari kenya dadkaasi badankoodu waxay muddo rubuc qarni ah ay deganaayeen xeryo ku yaala deegaanka dhadhaab wariyaha v o eda aadan xasan tarax ayaa haddaba warbixintan ku eegaya sida dadkii deegaanka loogu yimid iyo kuwii soo qaxay ay u kala arkaan faa'iidada ay bulsho walba ka hesho
isdhexgalka bulshada qaxootiga iyo dadka deegaanka waxaa la dhihi karaa ma aysan u dhicin sidii la filayey waxaa jiro kala xirnaansho badan ma jiraan qoys qaxooti ah oo dhex degan dadaab keliya qaxootiga waxa ay degan yihiin xaryahooda ma jiraan sharci qaxootiga ku xadidaya xaryaha balse waxa ay noqotay sharci la iska dhaadhiciyey oo aad moodo in ay tahay buundo aan la iskaga gudbi karin rubac qarniga ay jireen xeryaha ku abtirsada dhadaabiya waxaa u soo shaqo taga kumanaan ruux dadkan yaa waxa ay badankood u shaqeeyaan kontomeeyada hayadood ee ka howlgala xeryaha dhadaabyay dad badani oo kenyaana u arkaan inay tahay dekad macmil ah taasoo ay ugala jeedaan inay ka soo gasho malaayiin dollar sanadkii waa ay yar tahay inaad aragto ruux shaqo la-aan ah khaasatan dadka kenyaanka ah oo martida loo yahay sababtuna waxa ay tahay hay-adaha oo lagu qasbaa in ay shaqaaleeyaan dadka soomaalida ee deegaanka ah marka laga soo tago hay-adaha malaayiinta dollar ku bixiya shaqaalaha waxa iyana ay hay-adahan siiyaan dadka deegaanka qandaraasyada lagu dhiso xeryaha hadday ahaan lahayd iskuullada isbitaalada iyo dhammaan aasaasiga nolosha cabdiqaadir axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada deegaanka waxa uu v o e-da u sheegay waxa uu qaxootigu ka faa'iiday deegaanka
qaxootiga faa'iidada uu ka gaaray deegaanka iyo deegaanka faa'iidada ay ka gaareen qaxootiga waxaa badan boqolkiiba labaatan qaxootiga faa'iidada uu ka gaaray deegaanka qaxootigan wuxuu imaaday isagoo meeshan indhogo-an ah oo waxba haysanin oo alaab haysanin oo maacuun haysanin oo waxbaraajo haysanin oo caafimaad haysanin deegaankana qaxootigan hortiis buu sii noolaa oo meeshan uu deganaa dadkii qaxootigan nineteen ninetyga imaaday ama nineteen ninety one ka imaaday dad waxbartay noqdeen dad magaalada fahmay noqdeen dad qaarkood waxay noqdeen dibadaha aaday waxbarasho ee ku barteen deegaankan dhadhaab ama waddankan kenya marka faa'iidada qofka uu helayo oo meeshan uu ka helayo oo kala tegay ama dalkiisa ugu noqdo ama dal saddexdaa u tagay ayaa ka badan midka deegaanka helayaan qaxootiga waa indhogo-on waa dad meel ku xixiran buu dhahay dadka qaxootiga xoolaha meeshan ay ku haastaan ooy ku dhaqaalaystaan kuma haastaan dadka deegaanka e deegaamadooda boqol kiiba sagaashan waxaa badan qaxootiga inta xooloo ka dareerto oo nabadgelyo keenayo abaar iyo drought iyo wax walba oo ciribtirayo dadka qaxootiga ahaa dhulkibay ciribtirayaan oy gurayaan oo dhulalkibay qodayaan oy boholla ka qodayaan markay khasaarada kasoo gaarayso iyo faa'iidada ay helayaan khasaarada ayaa boqol kiiba sagaashan badan movement haddii la dhaana waxay qaxootiga helaan waraaqo jidmara iyo socdaal iyo wax walba marka shaqooyinka ka socdaan qaxootiyaha iyo midda ka socota deegaanka sida deegaanka dhadhaab waxaa badan midda qaxootiyaha ka socota waxaana ka ganacsada dad qaxootiya haddaan eegno dhanka qaxootiga waxa ay ka faa'iideen dadka ay martida u yihiin yaa la dhihi karaa waa ay yar tahay sida uu qabo cabdi weli maxamuud ibraahim oo ah nin dhalinyaro ah deganaa xeryaha muddo shan iyo labaatan sano ah haddii aan ka hadlo arrinta qodobkeena dooda maanta oo ah deegaanka iyo waxay kala faa'iideen dadka qaxootiga ah aniga waxay la tahay in dadka deegaanku ay wax badan ka faa'iideen qaxootiga maxaa yeele qaxootiga waa dad masaakiina oo ku xiran xerada gudaheeda oo aan ka bixi karin laakiin dadka deegaanka waxay fursad u helaan inay kow alaabtooda ay sooq u helaan dadka qaxootiga caanahay cabbaan waxaa keena dadka deegaanka hilibka ay gataan waxaa kawaanada iska hela dadka deegaanka xoolaha nool oo laga waxaa laga gataa dadka deegaanka waxaan odhan karaa maarata waxyaaba fara badan ayay dadka deegaanka ka faa'ideen halka dadka qaxootiga ay yihiin dad gacmaha ka xiran oo aan wax saas hadda aan faa'iido aan kusii qabin xerada qaxootiga marka laga reebo ammaanka protectionka iyo waxbarashada ay siiyaan hayadda hayadaha hay-adda qaramada midoobey iyo hay-adaha kale oo la shaqeeya waxaad moodaa in baryahan dambe ee qayladhaantii lagu xiri lahaa xeryaha badatay una muuqato in mustaqbalka xeryaha uu mugdi sii gelayo arrimahan yaa dhacayo kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruuto ku dhawaaqay in xeryaha lagu xiro muddo saddex bilood ah tan yaa daba socota weerarkii lagu qaaday jaamacadda gaarisa si kastaba ha ahaatee haddii la xiro xeryaha dhadhaab dad badani oo mustaqbalkoodii ku dhisan jiray xeryaha waa deegaankee iyo kuwo kaloo magangelyo iyo cunno u soo raadsaday iyay dani ku qasbi doontaa inay maciisadaan ninba meeshuu isleeyahay danahaaga way ku hagaagi doontaa aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go-aankaaga ee dhalinyarada magaalada muqdisho waxaa ku yaala xeryo badan oo dad barakacyaalahay ku nool yihiin waxaana ka mid ah dadkaasi arday badan oo dhinaca waxbarashada ka faa'iiday degaankii cusbaa ee ay tageen wariyaha v o eda ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan arrintaasi kaga hadleysa inoo haya
shantii sano ee ugu dambeysay magaalada muqdisho waxaa soo gaarayay dhallinyaro fara badan kuwaasi oo ka soo barakacay qeybo ka mid a gobollada waddanka soomaaliya dhallinyaradaasi inta badan dhibaatadu ay keentay magaalada muqdisho ay waxbarasho u raadsadeen dugsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho dugsiga banaadir soon wuxuu ka mid yahay dugsiyada inta badan qaatay ardada barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada muqdisho qaar ka mid a dhallinyaradaasi barakacayaasha ah oon kula kulmay dugsiga hoose dhexe ee banaadir soon ee magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiiyey qaabkooda waxbarasho iyo heerarka hadda ay marayaan maxamed cali xuseen maxamed waxaad ka warantaa waxbarashadaada iyo qaabka ay ku bilaabatay wallahi barashadeeda aad iyo aad u sareysaa waxaan dhigtaa dugsiga banaadirson waxaan ka imaday labo labo kun iyo tobankii waxaan kasoo qaxay gobolka shabeellada hoose haddana waxaan kusuganaa iskuulka banaadirson marka xilligaas aad ka timaadeen xilligii ma dagaalla ka soo qaxdeen ma xilliga abaaraha oo dhibaatooyinka jireen maya wax dagaalama deegaanka maxaa kasoo kacdeen abaara lee kasoo qaxna abaaro
marka muqdisho barakacaad ku timideen kabacdi waxbarashaa bilowday waxbarasha bilaabay si- een, haddana si bilaashan waxaan ugu ba- ugu bartaa iskuulka banaadirson si waxba een, lacag la-aan ah maxaa ka faa'iida marka waxyaaba aad iyo aad u weyn aan ka faa'iiday een, aan fa- ka fahmay aan aan fahamsanayn aad iyo aad iyo aan ula jaan qaaday marka waa dugsiga eh, dhexe ah Mhm.
dugsiga oo dugsiga dhexe Mhm. marka ka waran marka qaabka waxbarasho waxbarashada kugu socoto si hay een, oo wanaagsan ay ugu socotaa waxbarashada waa fahamsanahay qaabka dhan een, macalimiinta waa isbaranay maamulka waa aad iyo aad u wanaagsan yihiin macalimaha ardayda hadda waa si fiican ula jaan qaaday Mhm. marka maxaa is leedahay heerkaada waxbarasho maadaama aad nin eh, dhibaato eh, keentay magaalada muqdisho ay tahay dhulkii aad degeneedeen ka timaadeen xagga waxbarashada heerkee a is leedahay ka gaar ilaa iyo heer sare ilaa in ka gaari rabaan jam- heer jaamacadeed Mhm.
ilaa iyo heer jaamacadeed ee, in kabacdina ku shaqaystaan waxbarashada aan meel fiican ka gaaro sidoo kale eh, ardada qaar ka mid a ayaanu la hadlay Eh, magacaada walaal nasre maxamed ciise waxaan kasoo barkacnay gobolka hiiraan gaar ahaan buulo burti duula burdaa ka timid Haa, waxaan uga soo barkacnay dagaalo sokeeye fara badan ah ayaa ka dhacay dalkeena soomaaliya sidaas ayaan uga soo barkacnay haddana waxaan een, ku suganaa dugsiga hoose dhexii sare ayaan wax ka bartaa oo braadirson marka maxaa barataa waxaan bartaa maadooyin fara badan ayaa iskuulkan ka bartaa marka in- dugsigan inta aad dhiganaysay bal ka waran waxaad ka faa'iidatay dugsigan horta waxaan ka faa'iiday fa- een, faa'iidooyin fara badan taasi waa dalka soomaaliya taasi waxaan waxbarasho la-aan ayaa ka jirta balse intaad sidaan u imaaday waxbarashada si toos ayay u socotaa marka waxbarashadu waxaa leedahay hadda meel fiican aan ka joogaa Een, waan ku faa'iidaan leedahay inaan muqdisho imaado waxbaratid Ahi. Een, maxaa rajeynaysaa marka een, dugsigaada sare markaa dhamaysay kadib waxaan rajeynayaa inaan dhankaay jaamacada usii dhaadhaco aan b- aa wax si heer sare ah waalidiinteyda iyo dhammaan intii soo garab qadatay iyo iskuulkan oo sadexii sare aan u mahad celinayo dhammaan waxay inaan u qabto oo dalkeygana wax u qabta ayaan rajeynayaa oo heer sare ka gaaro gaar ahaan waxaan jeclaa inaan ku takhasuso dugta horeysinimo intaasi kadib qaar ka mid a macalimiinta ayaan la hadlay axmed nuur dhaaley wuxuu ka mid yahay macalimiinta dugsiga banaadirson waxaana wax ka weydiiyey qaabka waxbarasho ee ardadani ay wax u baraan waad mahadsan tahay marka hore annaga u mahad celinaynaa bahda v o a run ahaantii ardaydaas soo barakacda waa siyaabo badan ay isugu jiraan oo sida ay isugu jiraan dadka aan soo barakacin oo kale dad wax haysta iyo dad aan wax haysan ayay herarkoodu kala duwan yihiin waxaan ku wajahnaa run ahaantii caqabado fara badan iyo waxyaabo fara badan kuwa dadka barakacayaasha waxaa ku jira xataa waxbarta wax kharasha la idinkama rabo ee aan xataa aan ku qanci karin oo waxbarashadu waxay taaba aan ogeyn oo bee- baadiyaal fog iyo meelaan waxbarasho ka jirin ka yimid marka lama soo koobi karo run ahaantii waxyaabaha markaasi lagu wajahayo markii wax la baraayo ama marka lagu dhiirigelinayo maxaa ku qancisaan marka markaad dugsiga keenaysaan oo kale ama ay ay wax baraysaan oo kale rumaantii waxyaabahan ku qancino waxaa kamid a inaan tusino markaasi arday oo hore wax u baratay ee markaasi ee, aan u sheegno inay ee, shaqo helaan iyo inay waalidkood ee, markaasi fangareeyaan ay dhibaato ka saareen iyo ee, waxyaabo muuqaala ah oo markaasi aan hayno iyo waxyaabihii markaasi sida aan ku qanci karno hadba sida aan wax u qan- ugu qanci karno oy qofkaan u fahmi karo ardagaanu anigu beritu dalka iyo dadkaba wax u taraayo naftooda ah wax u taraayo qof ardaguna jahli uu ka baxayo cilmigu baxayo wax dareensiin kara ayaan run ahaantii markaasi aan ku qancinayn
Een, ugu dambeyntii maxaa isleedihiin ardada oo s- noocaas oo kale ah Een, waa usoo saari kartaan run ahaantii ardaydaasu soo saaritaankooda hadda waxaan ku ku dhex wadnaa oon kusoo barbaarinaa ee, ardayda oo aan barakaca ahayn dhexdooda ayay hadda ku barbaarsan yihiin way fara badan yihiin run ahaantii waxaa jiro gaadiid oo dugsigu leeyahay oo markaasi ayaga si volunteer loogu qaado ama si friya loogu qaado ayaa jirta oo mararka qaar ardayga baa u raax xataa in laga bixiyo maadaama uu iska tabar yar yahay lacagta caadigana aan laga qaadin oo ardayda kaleeta laga qaado markaa iska bixi karta marka waxaan is leenahay iyaga laftirkooda waxaan rabnaa inay ayaga laftirkooda ay gacanta qabtaanba dadka iskuulka ama ka shaqeeya ama ay horumarkaasi dadka ummaddu hiigsanaysa inay wax ka hiigsan kay wax bartaan aadan u danaynaynaa inkastoon ognahay maadaama aan ognahay duruufta ay kasoo baxayaan iyo qoyska ka dambeeya culeyskaas aan ognahay inay bulshada ay wax la qabsadaan waxna u qabsadaan ayaan jecel cabdulaahi maxamed nuur waa madaxa dugsiyada banaadirton waxaana wax ka weydiiyey qaabka dhallinyaradani barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada muqdisho ay uga soo aruuriyaan xeryaha ay ku jiraan ee barakacayaasha dabcan ardada hadda aan la kulannay oo idaacaddu lafteeda ay la kulantay v o e-da waxay ka mid yihiin ardayda gacmo furan uu kusoo dhaweeyey iskuulka banaadir zone iskuulkana qaybo fara badan ayuu leeyahay qayb kastan sidaas ay u joogaan gacmo furan uu kusoo dhaweynaa axmed xasan colaad v o e muqdisho aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in khami habeenka khamiista haddii la yidhaahdo aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixino kale oo ka hadlaya dhalinyarada iyo isdhexgalka bulshooyinka soo barakacay amaba yimid deegaan cusub iyo kuwii asal ahaan deegaanka u deganaa ee hamogaaninaa haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heesta dhaayo jacayl iyo fanaanada saynab laba dhagax Thank you.
waa hagaaga weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a toosaday kaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkana waa go-aankaaga haatanna kusoo dhawaada dhegeystayaal xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaa noo haya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga barnaamijka maanta waxaa marti ugu ah cabdikhayr soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalka maraykanka cabdikhayr soo dhowow waa dhowraa maanta tahay haddaynu ku bilowno bal isdhexgalka bulshooyinku waxa uu yahay haddaynu si fudud u qeexdo waa su-aal wanaagsan wala waana mahadsan tahay mar kale waa bulsho meel deganayd oo dad cusubi kusoo kordhay kusoo biiray waxaa lagu macnan karaa in dadkaa soo kordhay ay la yimaadaan waxay ay yaqaaneen oo ama cilmi ah ama tacliin ah ama farsamo ah ama dhaqaalaba ah ama xooggoodiba ah marka badanaa bulshada martida loo yahay ee loo yimid way ka faa'iidaa waxay ka faa'iidaa waxyaalaha qeexay oo dhan oo bulshadii martida ahayd ay u keento kadibna waxay noqotaa mid quweysa oo xoog u yeesha bulshada meesha deganeyd oo si wada jir ah ay isu kaashadaan oo ay horumar ku gaaraan waan gartay dalka maraykanka waxaa la yidhahdaa waa dalkii dadka muhaajiriintaahi ay deganaayeen amaba dalkii muhaajiriinta hadii si gaaban loo soo koobiyo haddii si gaaban loo sheego muxuu ka faa'iiday maraykanku gaar ahaan dadka kala duwan ee hijrada ugu yimid halkan wax badan buu ka faa'iiday waana sababtaba uu maraykanku u yahay maxamed ow waddanka ugu xooga badan dhaqaale iyo dhan walba marka la eego adduunka waa dadka muhaajiriinta iskaashaday oo isku biiriyey cilmi oo isku biiriyey wixii farsamo ay yaqiineen ay la yimaadeen sideedaba haddaan dib waxya kugu celiyo bulsho kasta oo meel degan maxamed ow saddex marxaladood un baa lasoo gudboonaato inay horumarto inay fadhiid noqoto oo meeshii aan ka kicin iyo in ay dib u dhac ku yimaado marka bulsho haddii dad u yimaadaan oo dad kusoo kordhaan badanaa way horumartaa haddii aan cidna u imaan sideedii ay ahaato bulshadaasi waxay noqotaa fadhiid oo meesha kamaba kacdaba de waxba kuma soo kordhine haddii dadkii meesha deganaa ay ka tagaan sida hadda soomaaliya ka dhacday oo kale oo meeshii cidlo noqoto dadka tacliinta iyo farsamada yaqaana ay isaga guuraan ama qaxaan bulshadaasna waxay noqotaa bulsho dib u dhac xoog badan ku yimaado marka maraykanka waxyaalaha uu faa'iiday waxaa kamid ah ilaa iyo markii la aasaasay dadku way iska daba imanayaan yurub ha ka yimaadaan south east asia iyo koonfur galbeed aan idhaahdo koonfur bari asia waddan kale ha ka yimaadaan africa ha ka yimaadaan dad qaar xoog lagu keenay oo lasoo jujuubay waayo boqolaal sana laga joogo iyo kuwo iskood u yimid oo innaga soomaalida hadda halkan jooga aan kamid nahay sidaasay dadku isaga daba socdeen qolo kasta oo timaadana waxay soo kordhinaysay faa'iidooyinka iyaga ahoo waddanku uu kaga faa'iiday waan garta hadaynu tusaale toosa soo qaadano soomaalida timid maraykanka sidaan ognahay waxay ugu badan yihiin gobolka minnesota waxaa ku xiga gobolka aad joogtid ee ohio soomaalidu maxay ku kordhisay bulshooyinkaas maxayse ka kororsatay soomaalidu sideedaba waa dad xoogsiga lagu yaqaano inay wax soo saartaan oo waxay la yimaadeen maadaama dhibaatooyin iyo qaxooti ay soo mareen halkan markay yimaadeen sideedaba qofka soo qaxay maxamedow wuxuu wax fursad ahoo doorka keliya uu haysto waxa weeye inuu samato baxo oo uu dadaalo oo shaqaysto oo xoogsado oo tacliin barto marka iyagoo ubadkoodii wata ayay yimaadeen soomaalidu halkiina waxay ka bilaabeen inay xoogsi galaan oo ubadkii tacliin geliyaan oo hadda waxaad arkaysaa marka dad badan oo dhalinyaro ah oo soomaali oo mutacalimiin qaar dhakhaatiir yihiin qaar yaqaanaan nooc kasta oo trade ah oo cilmi ahoo la barto ay barteen oo yaqaanaan dad meel iska fadhiistana maahane ama tagsi ha wadaan ama warshad ha ka shaqeeyaan dad shaqaysto wax soo kordhiya marka waxay waddanku uu ka faa'iiday inay canshuur bixiyaan inay ganacsiyaal yaryar sameeyaan boqolkiiba inta ay soomaalidu tahay iyo marka la eego ganacsiga yaryare la abuuro boqolkiiba intay ganacsi abuurayaan ama dukaan yar ha furtaan ama meel adeeg laga qabanayo ha sameeyaan ama gaadiidka iyo wixii la xiriida boqolkiiba inta ganacsi yar abuurayso marka la babar dhigo qowmiyadaha kale oo dhan maxamed way ka way ka sarreeyaan numberkooda aada bu uga sarreeya halkan mathalan colombus ohio waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba saddex inay yihiin soomaalida haddana ganacsiga yare la abuurayo waxay u badan yihiin soomaalida boqolkiiba lix inay dhan yihin waa laba jibaar tirada ay ahaayeen qiyaasta boqolkiiba marka la eego waan garta hadaynu soomaaliya eegno magaalooyin waxaa jira dabcan dadka degan ay kala duwan yihiin tusaalaha ugu wanaagsan waa muqdisho muddo aada u fara badan soomaali meel ay joogtay baa isaga imanaysay iyo magaalooyin kale oo xilligii iminka burburka ka dambeeyey iyaguna saasoo kale dad yow kale ay u tageen bal tusaalaha in magaalo ay leedahay dad kala duwan ay macanada ay ku nool yihiin dad kala duwani faa'iidada ay u leedahay iyo sida ay uga muuqato taariikhda soomaalida si xoog badan ay uga muuqdaan maxamed waa mid midii haddeer aynu ka hadlaynay ee heer qowmiyado iyo qaramo kala duwan ah oo hoos loo dhigay in weeyaan mathalan deegaan dad yar deganaayon oo laga laga yaabo konton kun oo qof inay ku noolayd oo magaalo ah ayaa waxa u yimid dad soo qaxay oo badan waxaa laga yaabaa degaankii horay u joogay in ay kusoo kordhiyaan dadka yimid ay ka faa'iidaan dhaqan cusub dhaqaale ay keenaan cilmi iyo farshaxan iyo waayo aragnimo ay soo barteen sida tacliin iyo sanco iyo abuuris farsamo shaqo oo oo tiro badan oo degaankii uu noqdo degaan horumar dhaqaale keena tusaale ahaan dadka soomaalida waa dadka reer miyi iyo reer guuraa dhaqan ku leh oo waxaa laga yaabaa deegaanka dadka horey usii joogay inay ka faanaan ama ceeb ay u arkaan waxyaalaha farsamooyinka noocaasa ninka guriga dhisaya midka maxaa la yidhahdaa biraha tumaya midka sidaas oo kale ay ka faanaan marka waxaanina wax la isbaro weye mathalan soomaaliya waxaad arkaysaa in nin fundi ah oo weligii aan iskuol aadin uu ku naqshadayn karo islamarkaasna isla asagii uu ku dhisayo guriga ugu quruxda badan kuwa kale oo la shaqeynayana isaga baa tababaraya kuwii horey haddaba marka uga faanayay ama ceebta u arkayay markay arkaan ninkii wax soo saar leh gurigii quruxda badnaay oo dhisay waxa laga yaaba inay kuwa daydaanbo cilmigana cilmi la isbaro weye marka farsamooyin badan ay dadka isdhexgalkaasi faa'iido bulsho oo isdhexgal ah oo bulshadaasi sidaan horey u yiri inay xoog yeelato isdhexgalkaasina uu horseedo kobac iyo koritaan bulsho koritaankuna waxaa ugu wanaagsan maxamed oo cilmiga la barto weeyaan waan gartay khadka telefoonka waxaa ku jira nadira jamaal jaamac oo kasoo jeeda magaalada ceerigaabo haatanna wax ka barata jaamacad ku taala magaalada boorame ee somaliland nadiro bal khibradaadii markaad ka guurtay meeshii aad ku dhalatay aad tagtay magaalo kale khibraddii aad la kulantay haddaad nala wadaagtid bismillahi raxmaan raxiim horta markooda waad mahadsan tihiin horta mar hore ayaan ka imi deegaankaygii xaggana ugu yaraan waxaan joogaa hadeerto shan sano shantaas sanona waxaan igu soo kordhay waxyaaba badan dadkaan isdhexgalnay asxaab badan aan ku yeelanay cilmigaan ka kororsanay iyo shaqaan ka shaqaysanayba haddaan xagga kale istaago iyagu waxay naga faa'iidaana ka bulsho ahaan ama deegaan ahaan dhalinyaro aada u badan baa timi dad baa usoo guura yimi boorama iyagoo ka kala yimi meelo kala duwan soomaaliya oo dhan carabaha meelo kala duwan marka xitaa dad ka yimi maraykan iyo kasoo noqda oo xagga yimaado iyo ingiriiska iyo meel kasta ka yimaado marka dadkaas oo dhan waxay kusoo kordhiyeen wadanka dhaqaale aada u sareeya oo markaad isku eegtid sanado ka hor magaalada say ahayd iyo inkastay tahay aan aada u kala fog yihiin bulshadii oo isdhex gashay dadka oo qaarkood ayna aqoon deegaamada dad kasoo kala jeejeedaan soomaaliya oo kale dadka waaweyn marka laga reebay dhalinyarta iyo iyagoo iyaguna bartay waxyaaba badan waxyaabahaan ka faa-iidnay dhalinyarada oo kale waxaan ka faa-iidnay in la sameeyo groups oo lagu soo kordhin karo sidii loo soo saar laha dad wax akrinaya ama wax qoraya naadiyo la sameeyo marka waxyaaba badan waxyaaba badan baan ka faa-iidnay waan gartay marka bal haddaad dadweynaha la wadaagtid annagii dadweynaha nala wadaagtid waxaad adu meesha ka baratay iyo tusaale ahaan ardayda iskholaaska haydeen luqad ka duwan tii hore mid walba uu la yimid ma idinka dhex abuurantay yacni erayo aan adigu aqoonin ee arday kale yaqaano kuwaad adigu taqaanay oona arday kale aqoonin aan sidoo kale iyo sidaas oo kale ha dabcan leano waxaa dhici karta in iyagu lahjad gaara ku hadlayaan adigu lahjad gaara wadatid marka sometimes uu dhici karo isfahan la-aan marka ay kugu qaadanayso saacad inaad u sharaxdid qofkii waxaa isdaasi ka wadid ama ay dhici karto marku isaga wax kuu sheegaya inuu kuu sharxo laakiin se haddeer waa la isla wada qabsaday oo dadku way u fududahay in in la isfahmo imika waan gartay cabdi khayr haye maxaad ka odhan lahayd isdhexgalka iyo sida ay nadira iminka ay sharaxday waana waana isdhexgalka maxamed oo nadira waa mahadsan tahay taasi waxay daliil cad u tahay markhaati u tahay in isdhex dhexgalku ahamiyadda uu leeyahay iyo sida uu kobaca iyo koritaanka bulsho u keeni karo weliba xagga tacliinta iyo dhaqanka keliya ma ahane marka laga eego arrimaha sida amiiraba ay sheegtay dhaqaalaha kobcin kara waana midda danta bulshada ku jirto rasmiga sidaan goorraweed xusnay xirfadaha lafdhabarka u ah bulshada taariikhiyan marka la eego soomaalidu ay ka fahanto dhaqankooda reer miyiga ahe takoorka ku salaysane jaahilnimadana ay ka dambeyso in waxyaalaha bulshada ule waxtarka cudur laga faano ama laisku caaweeyo hadday noqoto in beer bir la tumo in beer la tabcado in la ugaarsado in la kaluumaysto in guri la dhisto in maxaa la yidhahda wax kasta oo nolosha aasaasiga saacidi lahaa qofkii qabtay ee xirfadlaha ahaa cilmiga lahaa la yidhaahdo lagu lagu caaweeyo oo maxaa la yidhahda lagu takooro in bulshadu ay ka kobcdo oo isdhexgalkaasi lasoo dhaweeyo la la dhiirigeliyo waxyaalaha cilmiga leh ee farsamada leh ama farshaxanka leh in bulshadu ay ay wax ka faa'iidi karto fahamka noocaasa waana waajib dadka madaxda u ah soomaalida hadday noqoto dhaqan iyo siyaasadba in ay dhiirigeliyaan in bulshada maxaa la sidaas ay isu dhex gasho matalan waxaa dhacaa dembiga ugu weyn ee bulsho ay nafteeda ka geli karto ama tan ubadkeeda iyo jiilasha dambe ee soo socda ay ka geli karto waxa weeyaan in la yidhaahdo magaalo hebla waxaa iskale qabiil hebel taasina waa dembi aada u weyn maxaa la yidhahda ay tahay in laga koro marka aad baan ugu faraxsanahay in ubadkii iyo dhalinyaradii iyo arday markhaati ka kacayaan taasina waxay horseedi kartaa in horumar u yimaado dhan dhaqan iyo dhaqaalaba leh waan gartay haddaynu dib u eegno xiliyadii hore dowladdii dhexe ee soomaaliya markii ay jirtay waxaa jiri jiray barnaamijyo hadday noqdaan dhinaca waxbarashada ardayda markay dugsiga sare soo dhameeyaan ee ay ku jiraan xilligii la odhan jiray shaqada qaranka waxaa loo kala diri jiray deegaana ayna u dhacan taasi waxay horseedi jirtay in ardaygaasi uu deegaan kiisan ahayn u tago waxna uu kasoo kororsado sidoo kale ciyaarihii gobollada marka ay gobolladu muqdisho yimaadaan waxaa jiri jira in gobolba lagu qori jiray xaafad gaara oo marti laacib walba amaba ciyaaryahan kasta marti looga dhigi jiray qoys ka mid a qoysaska xaafad gaara degan marka iminka dabcan arrin khasabaa timid oo a dadka inay barakacaan ay ka kacaan meel ay meel kala tagaan siday doontaba ha ku timaadee waxyaabaha ay arrintaasoo kale bulsho ku kordhin karayso maxaad ku ku sharxi lahayd
maxamedow ti haddii beri sidaas ay ahaan lahayd ay ay ahaan jirtay aan idhaahdo oo dadka madaxda u ah soomaalidu ay horseedi jireen in qarannimo iyo maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdo midnimo qaran iyo dadku isdhexgalaan hadda waxaa lagu bedelay waad ogtahay o dee dowlad goboleed iyo deegaan hebel anaa iskale iyo reer hebel baa iskale iyo in dadki lasii kala qoqobo oo lasii fogeeyo laakiin marnaba ma aha mar ay arrinkan uu yahay arrin laga quusto oo anigu quus ma taagni waxaan isleehay weli rajo weyn baa jirta in dadka madaxda ah ay baraarugaan madaxduna ma aha kuwa duqoobay ee gaboobay keliya madaxdu waa dadka ardayda ah ee dhalinyarada laynka hadda igula jira muqdisho iyo borama mutacalimiinta ah dadkaas inay istaagaan oo danahooda raacdaan oo waxa waajibka ah ku ah iyo mustaqbalka wadanka waxay u arkaan oo ah in bulshadu ay isdhex gasho kala qoqobida la iska daayo waxyaalaha faa'iidada iyo nacfiga u leh horseedi kara inay dadku danahooda raacdaan oo wadaniyad qiiro wadaniye wadaniyadnimada oo walaaltinimo oo muslimnimo oo soomaalinimo ay ay dhiirigeliyaan oy baahiyaan ay maxaa la yidhahdaa u dabaaldegaan ay soo dhaweeyaan ay ku farxaan in la la la la ta'kiidiyo asaan anigu aada aada ugu dhiirigelin lahaa dadka madaxda ah madaxduna ma aha ninkii un madaxiisu xo noqday waa dadka dhalinyarada ah ayaa ayay tahay inay inay kaalintaasi galaan maxamedow waan gartay cabdullaahi baa ku jira laynka magaalada muqdisho cabdullahi adoo magacaaga ii dhamaystiri doona waxaad iiga warantaa heerka waxbarasho ee aad ka gaadhay waxbarashada guud magaalada muqdisho iyo khibradaada ku aadan isdhexgalka bulshada
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan waan salaamayaa marka sharafta khasiga ku jirto iyo adiga faneera magacayga dhamaystir waxaa waaye ustaad maxamed cabdullaahi maxamed xasan shariifka oo wax ku bartay magaalada muqdisho iyo goboladan koonfur galbeed ee soomaaliya waxna macnaha muddo badan ka shaqeynayay isla magaalada muqdisho dabcan qeybo ka mid ah shaqooyinka hay dabcan baana martida qaabka ay uhadlayso waxyaabaha aan intaan dhegeysanayay waa waxyaaba la dhihi karaayo waa wax jira oo oo isdhexgalka macnaha aan abuuri karaa dabcan intaan magaalada ka shaqeynayay waxyaabaha aan annaga dhinaceyna waxaan u badnaa dhinaca macalinimada ay u badneed dabcan markaan fiirina macalinimada waa waxa waa waxa ugu muhiimsan ay dhalin karaa isdhexgalka bulshada dabcan isdhexgal bulsho markii la dhahaayo waa waxa keliya abuuri karaa bulsho isfahamta ama dhalisa fikrado cusub siduu sheegaya haddakaan professorka qadka noogu jira ohaya jooga ama colombia columbus dabcan waa fikradaha inta aan joogay marka muqdisho dabcan waxaan ahayn arday kasoo ka timid gobolkan shabeellada hoose oo kale dibne anaa waxbarashadeena ahayd magaalada muqdisho jaamacadda muqdisho qaar kamid aan dhiganaynay jaamacadihiina oo kale xagga waxbarashada markii la fiiriyo marka dabcan dadka ugu badan hadeertaan magaalada wax ka dhiga ama kula shaqeynayso way u badan yihiin dad aanan muqdisho badankooda inkastoo collection ay tahay aysan u badan meelo kale ka imaad markaan la sheekeysatay dabcan hataan aada hataa waxaan ugu farxaa mararka qaarkood arday fara badan oo iskoolkii iskala baxnay oo dabcan meelaha qaarkood jaamacadaha qaarkood hataa ka shaqeynayo oo dabcan ka yimid jaamacada kor ka yimid marka isdhexgalka taasi waxay keentay marka isdhexgalka inuu soo kordhinayo isbedel inuu soo kordhinayo haddii bulsho isdhexgalkeeda uu bato waxaa kordhayo macnaha authoritygeeda ama waxaa kordhayo aan yirahda isbarashadeeda dhaqankii dhaqaalihii iyo wixii dhan way kora lakin si bulshada hadday ay isku kooban tahay ay diido qof ama dheeraad inuu soo dhex galo dabcan waxaan diresanaha in ay keenayso in bulshada bulshada taa aysan horumar aysan ay gaari karin marka waxyaabaha muqdisho intaan joogay macnaha aan kaan ka faa'iiday waxaa kamid ahayd waxaan ka shaqeynayay muqdisho macnaha degmooyinkeeda degmooyin kamid ah dabcan muddooyinka hadda ugu dambeeyay xataa ayaan ka shaqeynaya dabcan intaan degmadaas joogay aniga degmadaas dad gooniyay ahaayeen laakiin ayaa ku noolaa laakiin intaan joogay aniga waxaan isku daya xataa fikrado badan oo aan kasoo guuriyey macnaha meelaha aan kasoo jeedo oo kale inaan aan usoo bandhigay dabcan dadkii meesha ku noolaa waxay sameeyeen ama aan aanla shaqeyneyna oo kale waxay dhaheen ma soo gudbi kartid fikradaas dabcan bulshada dadka saas oo kale macnaha waxaa la dhihi karaa horumar toosa ma gaareen xataa waan usheegay xataa sababto waxyaabahaan bartay waxay ku salaysnaayeen economics dhaqaalaha ayay ku salaysnaayeen waxyaaba dhaqaala kusalaysnay ahayn marka waxaan isdhahay dadka markaan fiiriyey guud ahaan dad soo kubcay ahayn waxaan isdhahaa bal macnaha fikrado cusub siiy si ay isdhexgalka bulshada iyo iyo iyo talooyin fara badan si a loo kale marka sander waxaan dhihi karnaa isdhexgalka bulshada macnaha waxyaaba badan faa'iida ayuu leeyahy tusaale ahaan bakaano markaan soo qaadana oo kale waa arkeysa qaabkay ukubceyso marka hal qof ma lahan bakaara lakin si bulsho isku tagtayo oo muqdisho iyo meelo kale iyo gobolo kale ka timid ayaa abuuratay macnaha macnaha dhaqaalahaas marka waad dareemi kartaa marka isdhexgalka bulshada marka waxaan dhihi karnaa wax unbuu waxbuu soo kordhinaya may wax unaaqsan ha ahaato ganacsiga ha ahaato dhinacyo badan waan gartay aad baad maadsantahay cabdullaahi cabdikhayr haddaynu soomaalida maraykanka haddaynu kusoo noqono dalalka reer galbeedka oanu ka nimaadno soomaaliya soomaalida maraykanka haddaynu u barbardhigno amaba dadka soo galootiga ee maraykanka yimid haddaynu u barbardhigno dadka soo galootiga ah ee galay qaaradda yurub isbarbardhigga yurub iyo maraykanka bal haddaad wax nooga sheegto
waan tegay meelo badan oo kamid ah waxa horta nidaamka dawliga ah siduu ku shaqeeyo dawladda iyo hay-adaha dawladda yurub meelo badan oo kamid ah iyo maraykanku waxaad ay moodaa inay aada u kala duwan yihiin intooda badan meel waa meel la dhiirigelinayo maraykanku waa de capitalism oo qofkii inuu isagu wax gaara leeyahay oo hanti gaara leeyahay oo waa la tixgeliyaa xaggana sida qofku ama dayn ku heli karo ama uu ganacsi cusub ku abuuran karo marka laga eego meelo yaryar oo maqaayada iyo wax la xiriira iyo dukaamihii caadigaha dharka iyo mawgiya badanaa inta badan yurub ma badna marka laga laga reebo meelo gaar ah sida matalan wadankan sweden la yidhaahdo oo kale iyo waxaad arkaysaa inay yihiin kuwa maraykanka ugu soo dhadhow iyo ingiriiska laftigiisa oo dadku ay ganacsiyo badan haystaan aadna u badan yihiin soomaalida jooga maca kuwa maraykanka ay aada uga badan yihiin haddana waxaa la yidhaha dadku soomaalidu dhaqan ahaan waa dad mar walba isku tashta oo iyagu iskaashada oo si gaara wax gooni u abuurta oo markaad eegto meel kasta oo degan yihiin waxaad arkaysaa ma ka waayeysid maqaayad soomaali ah ama dukaan soomaaliya oo dhar soomaaliya lagu gado ama dukaan cunto xalaala laga iibsado oo soomaali leedahay ma ka waayeysid marka way isu dhadhow yihiin inta badan galbeedka oo dhan waxba badan oo farqi ah uma dhexeeyaan laakiin markay kusoo noqono isdhexgalka iyo wadanka dad badan joogaan sida uga faaidaysto tusaalaha ugu dhow uguna dambeeya tusaale kaasin kale maxamed waxa weeye wadanka la yihahda south africa oo dad badan oo muhaajiriin ahoo soomaaliduna ku jirta ay joogeen wuxuu kaalinta koowaad ka galay xagga dhaqaalaha dhaqaala wanaaga wadanka ugu dhaqaalaha wanaagsan wadamada africa ayuu ahaa goor dambe ayay ku kaceen dadkii muhaajiriinta ahaayo ilaa hadda maantadan aynu hadlayno ay laynayaan oo xasuuqayaan sanadkii haddeera soo dhaafnay labada kun iyo afar iyo tobanka dhaqaalahoodii aada buu hoos ugu dhacay waxaa ka qaaday oo kaalinta koowaad galay hadda nigeria wadanka marka heer kasta oo la la gaarsiiyo ama tuulo yar oo dad kala duwan oo degaano ka ka kala yimid sida soomaaliya aan ka hadlaynay oo kale ha ahaato ama wadan weyn oo wadanka maraykanka oo kale ha ahaato ama ama ama south africa wadanku dad badan oo kala duwan wadankii uu joogo oo kala dhaqan duwan kala cilmi duwan kala farsamo duwan dhaqaalihiisa wuxuu ka wanaagsanaanayaa wadanka uu ka dad badan yahay taasina wa wax horey loo loo cayimay weyaan loo loo loo xaqiijiyay aan idhaahdo waan gartay nadiiraan u tago nadiira haddayba dhacdo beri ka maalin inaad ku noqotid magaaladeeda asal ahaan kasoo jeeday maxaad is leedahay waad u geynaysaa waad ku kordhinaysaa bulshada halkaa joogta
waxyaabahan balangareynaya ama ku fakeraya inaan u geeyo horta number one cilmigaan bartay oo xaggan ka bartay barnaamijyo badan oo isleeyahay haddii xaggaana laga fulin lahaa wadankii laga fulin lahaa oo loo wada kii lahaa way saameyneysaa oo kor bay uqaadeysaa waxyaaba badan waxaa kamid a oo kale isdhexgalkaan sameynay haddeer oo kale haddii loo sameyn lahaa de wada sidii berigiiba horeba jiri jirtay in arday la qaado oo meel kale la geeyo inkasta boramaba de ay keentay jaamacadaha jaamacaddan oo la wada imanayay ee saameynta u samaystay haddii magaalooyin kalena saa loo sameeyo inay isbedel weyn muujinayso
waan gartay cabdikhayr magaalooyin kaleo waxaa jira wixii ka dambeeyey markii soomaaliya dagaalka ka dhacay aada u kobcay oo u weynaaday waxaana keenay dabcan dadkii tegay hargeys oo kalaa kamid a jabuuti baa kamid a boosaasaa kamid a jigjigaa kamid a gaarisaa kamid a meelo waxaa jira cuntooyin xitaa aan dee deegaanka lagu aqoonin inay yimaadaan tusaaleaan hargeysa oo kale waxaan maqlayay maalin in makhaayad lagu cuno muufada in laga furay oo aada maarata dadka ay u yimaadaan oo zaxmad miidhana quruxda ay leedahay markaa in waxaasi ay baahaan inkastood in badan ka jawaabtay maxay tahay
maxamed waxay leedahay qurux wanaagsan iyo sharaf aada u weyn ayay leedahay in dadku ay isdhexgalaan oo ay iskaashadaan oo si qalbi furan ay wax isaga bartaan oo wax isaga kororsadaan waxyaalaha la barto waxaa ugu wanaagsan dadku ma oga inta badan waxay u qabaan dhaqanka waxa la yidhaahdo in aan la baran waa la bartaa dhaqanka dhaqanka wanaagsan waa la bartaa nabi maxamed ba sala allahu alayh wasalam baray dadkii dhaqan diin ku salaysan iyo islaamnimo dadkii uu yimid oo wax badanna ka bedelay sidoo kale marka laga soo tago waxyaalahan faa'iidada leh cilmiga ku salaysan iyo waayo aragnimada iyo tacliinta iyo sancada iyo farsamooyinka iyo farshaxanka dhaqan wanaagsan oo soo dhaweyn leh oo iskaashi leh oo ah in cilmiga isaga ahe aan qaar kamid a sheegay lasoo dhaweeyo oo lagu faano meeshii laga faani lahaa waa wax waxa ugu sharafta badan la samayn karo waana arrin xaqiiqdii amaan mudan dad badan iyo degaano soomaaliyeed inay sidaas horseedeen oo soo dhaweeyeen waxaan isleeyahay waa wax ummadan adduun iyo aakharaba ay ka faa'iidi karta wax weyn aada u weyn ka faa'iidi karta horumar iyo maxaa la yidhaahdaa barwaaqo u horseedi karta aad baanan ugu faraxsan oo u hambalyeynaya waan gartay aad baad umaad saddex khayr iyo dhalinyarada kalena ula jirtay barnaamijka caawa
aad baad umahadsan tahay maxamed cabdi sandheere iyo xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga intaadaan kaga gudubna maxamed maxaa noo xiga waxay noo xigaa colaadow xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo ay dhallinyaradu noogu soo gudbiyaan kolba wixii ay maanka ku hayaan
magacayga xasan magacayga waa xasan ibraahim xasan waxaana joogaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada jir magacayga waxaa ku guuxay soomaaliya oo qofka shaksiga ah ee soomaaliga ah meeshuu doono oo mari karo asigoo cabsi la-aan micnaha gooshaya nin koonfur ilaa iyo waqooyi runtii aad bay maskaxdayga ugu guuxaya waan rajeynaya mustaqbalka in aan gaari doono mardhow
bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa mukhtaar jaamac maxamed oo jooga magaalada hargeysa runtii maskaxdeyda waxaa ka guuxaya ama madaxayga waxaa ka guuxaya in ummadda soomaaliyeed ku dhiban warantiyada hideedba kusan ogol yahay dhibaatada iyo xisaabka ku sugan siday uga bixi lahayd iyo inaan inuun contribution ama aan ka qayb qaadana sidii ummadda soomaaliyeed ay badbaadi lahayd ayaa runtii markasta madaxayga iyo maankaygiiba ka guuxaya ta ugu weyn markaa aan badanaa ka fikaraana waxa weeye taa iyadaa weeye
bismillahi raxmaan iraxiim magacayga waa cumar maxamed soomane waxaan joogaa magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland waxyaabaha maankii ka guuxaya islamarkaana aan rajeynayo waxa weeyaan in dalka soomaaliya oo muddo badan dagaallo sokeeye uu kusoo jiray islamarkaana burbur xoog leh kaabayaashii dhaqaalaha goobihii waxbarashada iyo adeegyadii kala duwanaa ee aasaasiga ahaa ee dadka ay ku tiirsanaayeen ay baaba-een in hadduu alla raalli ka noqdo laga gudbi doono dhibaatooyinka dhanka dagaalada ah ee ka jira gudaha dalka soomaaliya waxaana rajeynayaa hadduu eber raalli ka noqdo in iminka xaaladda dalka soomaaliya sida uu yahay uu iska bedeli doono islamarkaana aan ka mid noqon doono dowladaha caalamka loogu jecel yahay oo kasoo gudbay bilihii madmadowga ahaa ee inta badan dowladaha caalamka saameynta xoogan ay ku yeesheen dagaalada sokeeye laakiin waxaan isleeyahay laba kun lix iyo tobanka marka la gaaro oo digsiga laba kun lix iyo tobanka dowladda soomaaliya iminka ay wado in gabi ahaanba dalka soomaaliya uu horseedi doono in ay ka bixi doonto xaaladda iyo saxaha siyaasadeed ee iminka dalka uu ku sugan yahay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhalinyarada oo barnaamijka aragtidooda ka dhibanayay gaar ahaan xubintii maxaa madaxaaga ka guuxaya haatana kusoo dhowaada codkii baxsanaa fanaanka cabdiqaadir macali cumar jubba iyo heestii baarliin
Hello, love,
heestaasi baarlin iyo fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubba waxay u dambeeyeen barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada oo aad habeen kastoo talaada ah iyo habeen kastoo khamiista aad dhegaysataan inta haddii laadha toddobaadka dambe aynu talaadada kulmi doonno ka horse berri aroor lixdii barhka waa anigubaa maxamed cabdi maxamed colaad xasan iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo cawaysin wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.